haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey oo inala socodsiinaya jacfar kuukay
waa dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida mikarafoonka barnaamijka waxaa toddobaadkan iigu martiya doctor aadam ibraahin awxirsi oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya wasiirka waxaanu kala sheekaysan doonaa mashruuca ay wasaaraddu dhowaantan bilowday ee lagu dhiraynayo waddanka oo idil geedkii ugu horreeyey ayuu shalayto madaxweynuhu ku tallaalay magaalada muqdisho iyadoo sida wasiirku uu noo sheegayna ujeeddadu ay tahay in malaayiin dhir ah lagu tallaalo guud ahaan waddanka soomaaliya si looga hortago isbeddelka cimilada iyo weliba abaaraha soo laablaabta mudane wasiir marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida makarafoonka marka xiga warbixin guud naga sii mashruucan aad bilowdeen waa mahadsan tahay horta barnaamijka waxaa dhaariyey oo daa furay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud initiationka wasaaradda iska lahayd iyo bilowga maxaa la yidhaahdaa wakti badan baan yaan ka fikirayna inaan inta bilowno si loo dhamaystiri karo aan u dhamaystiro waa barnaamij geed beeris ah oo sida uu madaxweynuhu yidhi doctor xasan sheekh maxamuud ku bilaaban doona in malaayiin geeda ah sanadka soo socda iyo kan inta ka dhimanba tallaalidooda la bilaabo iyadoo loo jawaabayo cimilada isbedeleysa adduunka weliba dhinaca soomaaliya sii xumaanaysa shafkana saareysa iyo xaalufinta hoos ka socota ee dalkeena ka dhacaysa dowlad la-aanta awgeed iyo shuruucdii oo oo jilicsan awgood marka barnaamijkan waa barnaamij la doonaya in soomaaliya looga beero geedo badan oo malaayiin ah haddii aysan balaayiin ahayn oo haddii ilaah ilaahay idmaayo keymihii dib loogu sameeyo oo weliba la kordhiyo kaymaha bacdamaa ay sii kululaanayso heerkulka adduunka uu sii kululaanayo oo marka abaarihiina ay soo noqnoqonayaan waxaanu doonaynaa qaab loogu babac dhigo arrintaas ayada ah in la helo marka barnaamijkan dib u cagaarinta soomaaliya ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu shalay daah furay halkaasuu daarnaya
waayahay waanu iman doonaa mashruucan hadda aada bilowdeen laakiin in dhir la beero ee wasiir marka hore waxaa ka horeysa in horta la joojiyo xaalufinta iyo jarista inta yar ee hadda sii hartay maxaa siyaasada oo idinkaga yaala jarista dhirta cusub
maalinda wasaaraddeeda waxay la kulantay xerooyaha guud xafiiskiisa ayaan kulan yeelanay waxaanu doonaynaa inaan shuruuc waa jirtay oo kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii bishii november baaba yay soo saareen maxaan ku rahda ciidamadii dalka qabsaday xukunkiisa mitiriga ahaa shuruuc bay soo saareen sharciga ugu horreeyey ay soo saareen ba waxaan umala sharciga lixaad ay soo saareen ba inuu ahaa joojinta dhuxusha iyo jari jarista dhirta iyo dhoofinta xayawaanka maaragtay soomaaliyeed ee ugaarta marka sharci lamber lix baa la yidhahdaa sharci lamber lix marka dowlad federaalna maanu ogeyn maxaa la yidhahdaa maxkamadahan civiliankana maanu ogeyn nimankaas dee niman gacan bir ah iska watay ahaayeen oo sharcigooda uu xiiraayay ahaayeen marka inagu inagoo hadda la jaan qaadayna nidaamkeena cusub ee jamhuuriyadda saxaada ee dimuqraadiga ah iyo dowladahan kala daadeg daadegsan oo lakabyada kala duwan ah waxaanu doonaynaa sharci ilka leh laakiin si lama dabaqi karo inaanu kasoo saaro oo kiina waafaqsan laakiin maxaa la yidhahdaa si practical hadda u shaqeyn kara oo soomaaliya ka shaqeyn kara si haddii ilaahay idmaayo loo xafido dhirta jaristeeda sharci looga soo saaro weyn oo maxaan ku rahaadaa lagu la fulin karo oo la dabaqi karo iyo dhoofinta ugaartaba marka aan su-aashaada dhinac kale uga soo dhawaado oo ah maxaad geeda beereysaan kuwii horaaba la jarayaaye inagoo gacan jarista ku joojinayna ayaan doonaynaa inaanu geedihii kale ku fufino oo aanu ku beerno haddii ilaaha idmo
wejigii koowaad baad shalay daah furteen emagaalada muqdisho baadna ku bilowdeen wejigaasi muddo intee la-eg buu soconayaa meeqo geed ayaadna damacsan tihiin in aad ku beertaan innaga hadda waxaanu isleenahay targetkanada ko targetkeyga koowaad waxaa weeye toban milyan dowlad goboleedyadoo dhan iyo dalkao dhan baa la geyn doonaa hadduu ilaha idmo beerista waxaa jira gidaarka weyn ee africa kayn la yidhahdaa jirto oo aanu doonayn hadda inaan ku biiro oo si dadban africa u dhex mareysa oo kayn ah oo haatan soomaaliya ay doonayso inay ku biirto mid kale oo hal abuurka cagaarinta bariga dhexaana waa jiraa oo aanu quudareynayno isaga inaanu maaragtay aanu si siyaabaha kamid u gacan togaaleyno marka inishidnadaas hal abuuryadaas caalamiga inagoo ka faaidaysanayna iyo shirkan hadda november bilowgeeda soomaaliya tegi doonto oo la yidhaahdo kulanka seexayaasha cop twenty seven la yidhaahdo oo ka dhacaya sharmasheekh masar oo aan geyn doono magdhowraadsasho bacdamaa aynan inagu wax ka kulanayn cimilada adduunka islamarkaana mashaqadeedii ay inaga shafkana saartay halkaa wixii aan ka helo iyo waxyaabihii kale oo ama aanu africa la wadaagno ama aanu la wadaagno wadamadan kale ee juqraafi ahaan aanu isu dhownahay baanu doonaynaa inaanu isku darro marka toban milyan waa target keliya koowaad laakin bilyan iyo ka badan baan noo soconaa haddii uu ilaahay idmo soomaaliya o dhanna waa laga dhigayaa xamar waa calaamad geedka yani yani muwaadinka koowaad the head of state weeye geedkii koowaad ee tobanka milyan buu tallaalay maxaa la yidhahdaa maaragtay horey bayna u soconaysaa muwaadin waliba inuu mid tallaalo ama laba ama saddex baanu yaanu doonaynaa dhinaca kalena barnaamijyo kaymayn ah inaan ku garab wadno ayaanu doonaynaa oo aan meelaha qaar dooxooyinka xirayno oo aanu ka dhigayno maxaan ku rahdaa biyo xireyno oo laga dhigaayo dhinacyadana kaymo looga samaynayo ama hala dib ha loo abaabulo hala yegleelo dib ha loo dhiso kaymihii maxaa la yidhahdaa baabay ee lagu ogaa meelahooda bacdama ay u roon yihiin habitaadka oo isla geedihii ka lumay haloo dib ha loogu dhileeyo ama meelaha awalba bidaarta ahaa hadda hala sameeyo oo kaymayn hor leh ha laga sameeye waxyaabahaas goolashaas waaweyn ayaan maskaxda ku haynaa waayahay dabcan in dhirta la beero waa wax sahlan oo la bilaabo hawsha laakiin arrinta ugu culus waxay tahay in horta bulshada la fahansiiyo muhiimadda geeduhu ay leeyihiin laguna qanciyo islamarkaana dhaqanka faafinta dhirta iyo dhowristeeda dadka lagu wacyigeliyo ma bilowdeen inaad bulshada wacyigelisaan ka hor inta aadan bilaabin hawsha dhiraynta ah sida aan sheegay waxa weeye jacfar waa runta waana su-aal fiican oo meesha ku jirta baraarug ba hadda socda xamarna aada uga socda puntland iyo galmudug oo aan booqdayna ka socda iyo jubbaland oo aan aada xoogogaa lagu ahay deganahna baraarug ku saabsan dhibaatada ay leedahay nabaad guurka uu leeyahay iyo maxaa la yidhahdaa baabiinta kaymaha aada baa loogu baraarugay wax ka qabashadana hadda waa lagu baraarugayaa culimadiiba haddana garab socota oo ka hadlaysa waxa weye dhalinyaradii aad bay ukacday jaamacadihii baanu ya noloshooda koonay si arrimahaas ayaga ay uga hadlaan waxaanu hadda ka shaqaynaynaa yani kacaan hor leh oo la doonayo in maxaa la yidhaahdaa laguna dhaleeceeyo jarista geedaha iyo iyo xaalufinta iyo ugaargadida iyo maxaan ku idhahdaa maaragtay badwasakaynta iyo backa buuxinta yani meelaha ay aysan mudnayn dhinaca kalena aanu dadka ujeedinayna inay geedaha beeraan oo haddii ilaaha idmaayo ay kaymaha ka faa'iidaystaan oo badda lagu sariiro mangrooveka geedkan la yidhaahdo oo la tijaabiyey oo loogyahay inuu inuu cusbadana ka bixi karo maxaa la yidhaahdaa nacfi badanna uleeyahay hawada marka waxaas waxaa kulansan rabitaankii dadka soomaaliyeed baraarug guud oo adduunka ah shaqadan kale oo africa ka socoto oo great green wall initiative iyo midkan inagu aanu leenahay oo madaxweyneheenu bilaabay oo ah arrinta yani shafkeeda udubdhaxaadkeeda midka madaxweynuhu bilaabay weeye iyadaasaan ku socon doonaa waana sii kordhinaynaa baraarujintaasna way socotaayo waxaweye abaarihiibaa dee sanad walba dhacaya hadda markii ay toban sano ka hor soddon sano kahor tobankii sanaba marba abaar dheci jirtay marba way soo dhawaaneysay hadda in afar xilli roobaad oo la sugaayay ay maxaan ku rahdaa meeshai ka baxaan bay maraysaa marka baraarugaas wuu jiraa sidii aan u noolaan jiray oo soomaalida u noolaan jirtay oo geela loo dhaqaalaysan jiray oo yani maaragtay hal walba boqolka geed loogu oodi jiray oo maaragtay maxaa la yidhahdaa biyaha la isaga isticmaali jiray oo way sii yaraanaysaa hadda biyo aan weligood burin baa guray meelaha meelihii xataa ay ka iman jireen biyaha baa abaara ka dhaceen ama maxaan ku rahdaa laga yaaba in la isku daya in la leexsado marka waa arrintan arrin dhimasho iyo nolol udhexaysa weeye dadka soomaaliyeedna inaguna hadda waan u bilownay inay fahmaan waana waana kor baanu u qaadaynaa ka warraynteeda hadduu eebeen waayahay wasiir waxaa jira geed soomaalidu ay magacyo kala duwan u taqaano oo dadka qaar ay geed jinni yidhaahdaan dadka qaarna caligaroob ay yidhaahdaan oo waddankiiba qabsaday dhul fara badanna ee ku faafay geedkaasi dadka arrimaha beeraha yaqaana waxay sheegaan inaanu jirin wax nacfi ah oo uu leeyahay laakiin uuba leeyahayba dhibaato uu ku sababayo bii'ada iyo deegaanka geedkaasi maxaad isaga ka qaban kartaan
horta marka ugu horeysa geedka in la ogaado wey caligaroob baa la yidhahdaa wuxuu ku jiray bakhaar tijaabo oo ka mid ah bakhaaradii wasaaradda beeraha berigii dowladda burburaysay meelo yar yar baa la rabay in lagu eego oo experiment lagu qaado oo hadduu dugaag noqdana la celiyo la tuuro haddii oo la gubo hadduu dugaag noqon waayana hadduu ilahayd maayo maaragtay bal la nacfisadaa la isku dayaayay oo cilmi baarayaal soomaali ah oo xirfad aada u sare leh baa gacanta ku hayay marka sida coronaha uu ufakaday oo kale u ufakaday markii dagaalka burburka uu dhacay jawaamadii siirkiisa ee abuurkiisa ku jiray baa banaanka ku daatay yacni laanimo laanimo laan bay fuushay inaanu cirib tiraan doonaynaa kaas oo soomaaliya maaragtay laga laga laga maxaan ku raha baabi'iyo laakiin hadda waxa weeye waktina looma hayo xaaladda aan ku jirna awgeedna waxa weeye maaragtay inaanu kuwo kale ka garab wadno oo jaristii joojino oo isaga haddii wixii laga dhigin karaa laga dhigto weye laakiin geedkaasi waa geed dugaag ah oo geedaha geedaha cuno oo baycadda cuno oo dhibaataa si khaldanna ku fakaday kii horeba oo oo laab laab ka fakaday weye kaa marka ishaanu ku hayna hadduu ilaahayba waana la ciribtiri doonaa ugu dambayntii geedaha aada tallaalaysaan ma jiraan geeda cayiman oo idiin magacaaban oo nacfina leh marka laga soo tago in isbeddelka cimilada ay ka hortagaan abaarihii ay ka hortagaan roobkii ay soo jiitaan xoolihii ay ka faa'iidaystaan ma jiraan geedo kale oo nacfi leh oo dadkuna ay ka faa'iidaysan karaan iyadoo biyaadu ay ka faa'iidaysanayso oo hadafkiinu uu yahay in aad tallaashaan mise geed walba oo aad fursad u heshaan waad tallaalaysaan
inagoo jacfarow ka fogaanaynaa mashaakilka hadda aan sheegay aan caligaroob ka sheegay ayaa waxaa go-aanka iyagu yahay inaan ku adkaysano kuwii aanu niqiinay oo oo soomaaliya ka bixi jiray oo mid waliba meeshuu ka bixi jiray dib loogu sameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda shalay raqay buu tallaalay geedku tallaalay raqay buu ahaa waa geed aynu naqaan oo aan nacki xumana keeni karin miro iyo har iyo wax walbana leh marka khubaraa joogta arrintaas ayadaa eegeysa quricii iyo mareerkii iyo maxaa la yidhaahdaa geedihii kale anigu aqoon geeda malihii oo waxyaabihii aan bartay geedaha ka mid maahayn laakiin waxa weeye waa waa sii baranaya maalinba maalinta dambaysa waa kusii dhawaanaya laakiin waxaa la igula taliyaa hadda la ii sheegaa waxaa la tallaalaya inay yihiin geedihii horey noogu joogay iyo kuwo la hubo oo oo maxaan ku rahdaa boqolkiiba boqol la hubo inay nacfi maaha aanay ka imanin wax dhib ah
aad baad umahadsan tahay wasiir
salaamu
dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa doctor aadam ibraahim awxirsi oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalk soomaaliya tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo